fatahada uu ka sameeyey webiga jubba deegaano ka tirsan gobolka gadow ayaa saameyn ku yeelatay dhulbeereed baaxad leh oo ku yaala deegaano ka tirsan gobolka gadow deegaanada ugu badan oo ay daadadku saameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka buurdhuubo oo boqolaal dhulbeereed dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen ay baaba-een iyadoo tuulooyinka qaarna fatahada darteeda looga barakacay xasan cali xasan oo ah mid ka mid a dadka ku nool tuulooyinka biyaha ay ku fataheen ee deegaanka buurdhuubo ayaa v o a u sheegay fatahadu dhibaato xoog leh inay u geysatay dhulbeereed isagoo intaasi ku daray khasaare hantiyadeed inuu soo gaaray dadka deegaanka markii hore waxaa ka da-ayay roobab maxaali ayaa ka da-ayay roobabkaasoo keenayay daadad xoog leh dalagii beeraha la saartay oo u badnaa giley iyo sisin iyo basal dalag beerahaas xabadooda way dhan tahay labaatan labaatan kun oo hektar ayaa waxaa madanyaha fooda macnaha la gelin waayey daadinahay habeenkii xalay ayaa ayaa waxaa ugu darsanay webigii malaayiin dollar ayaa la geliyey beerihii si looga soo saaro nolosha ugu wanaagsan oo macnaha ay dadka laba qarnib ay ku noqlayaan waa beeraha waa nolosha dhabtaana atoosh waa rajaxumo ayaa saaka kasoo muuqadaysay ayadoo wixii alla wixii ay beereen ama giley ama sisin ama basal aan waxba loo adag laga saaray dhoobo keliya waxaa saarneed sagaal boqol oo mashoor ku dhawaad baa saarneed waxaa keliya laga soo barbaadiyey atoosha wadda xaqiiqa aad la heli doontaa laba boqol in leeg ayaa laga soo badbaadiyay inti kale webiga ayuu ku jiraa atoosh waa garta marka marka laga soo tago khasaaraha beeraha u geystay fatahada ma waxaa jira dad fatahadaasi ay waxyeeleeyeen ama qof bani aadan ay dileen male hadda de waxaa meesha ku baaba-ay wax alla wixii dalag ahaa dadku ay heegsinayeen ayaa ku baaba-ay atooshow waxaa ka muuqata meesha xabjoos rajaxuma ayaa ka muuqata wax hadda maanta la fiirin karo male beerba ma jirto waa umbad meesha gurigii waxaa isku xirnay beerihii waxaa macnaha meesha ay naqatay ay raashin ay cuni lahaayeen oo beeraha u yaalay mahaldijiyada waxa nafsadooda bis ay kasoo badbaadsan atooshow gudoomiyaha deegaanka buurdhuuba xasan maxamed cali oo loo yaqaana xasan yare oo isna v o a la hadlay ayaa caddeeyey fatahadda inay saameyn ba-an ku yeelatay beeraleyda deegaanka buurdhuuba isagoona rajaxumo ka muujiyey dalagyada sanadkan ay beereen beeraleyda deegaanka waxay geysatay khasaaro weyn oo hantiyeed fatahadda xalaan ugu badnayd inteeda ugu badnayd xalay dhacday sababtana waxay ahayd roob da-ayay ilaa sideed saacadood oo isku xigta xalab dhacay markaa roobkaas biyihii daadka ahay oo dusha kasoo rogmayed dhinaca biriga webiga oo soo saaray biyo kale oo fatahaad ah iska hor yimid mashiinadiiba beeraha looga shaqaysan jiray na waa biyaha la tagooway loo kulameen halkaas wixii dalag ahay oo baxayhayna iyagana waa dadku way ka qusteen hadda markii laga reebo geedaha waaweyn oo leenta iyo candaa iyo aankaasa marka saameyn weyn bay ku yeelatay maxaa yeelay dee dadka noloshooda bar iyo beer bay ku tiirsan tahayba xilliga hadda la joogo iyo weligeed bis bay ahaan jirtay marka beertaana usii saameyn badan dadweynaha maxaa yeelay ninka xoolo dhaqatada xoolihiisa inta badan waxaa laga yaabaa sankii qoyskiisa ku nool laakiin beer kasta ninka iskale iyo ummadaba waa kuwada nool yihiin beeraha waxay ahaayeen waxaa basiga u ah nolosha bulshada deegaanka markaa hadii beri ay dhibaatadaas ku dhacday saameyn weyn bay ku yeelanaysaa gudoomiyaha buurdhubo wuxuu kaloo xusay dad badan inay ka barakaceen guryihii ay deganaayeen kadib markii biyaha fatahadda ay galeen tuulooyin badan kuwaasi oo kuwaasi oo u baahan buu yidhi in la caawiyo wallahi dadka shaltar bay u baahan yihiin waxaa la yidhaahdo af soomaaligana dadka in la guriyey u baahan yihiin horta oo waxaa jiro beeraha marka arrintaa ka dhacday deegaanadii ku dhadhawaayo ku xeernaay oo dhan oo dadka deganaayeen waa laga barbaxay oo biyaha way gaareen guryaha tuulooyinka qaarkood marka dadka haddii biyahaas ay meesha ka tagaan waxyaaba ay u baahan yihiin waxaa kow ah inay dib u abuurtaan dalka oo ay horta helaan abuuro waxaa kaloo kamid ah inay dadka laftidooda ay ay hoy helaan oo roobki baa da-aya meelahay deganaayeen oo asaasi galaana way ka baxeen inay dawo helaan saaca kacday iyo xanuuno fara badan iyo nogaar iyo dhibaatooyin badan baa jiro inay daryeel caafimaad oo ku filan ay helaan waa waxyaabo fara badan oo dadka in laga caawiyo ay u baahan yihiin hadee nolosha dhinaca noloshana waa waa waa basic laftigeeda oo dadka hadday beeraha ku noolaayeen beer inay ka barbaxaan waa i d bs ku noqdeen sida dad meeshii deegaanada ka barakacay oo meel kale u barakacay oo kale intii i d bs u baahnayo dhan bayna u baahnay deegaano kale oo gobolka gado ka tirsan oo uu maray webiga jubba ayaa cabsi laga qabaa inuu webiga ku fataho iyadoo roobab xooganna maalmihii ugu dambeeyay ay ka da-ayeen deegaano ka tirsan gobolada gado bakool iyo baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo